si kor lanka qaada aqoonta shaqaalo waxda canshuuraha ee degmada berbera islamarkaana yoon ilaaliyanga bulshada yoon adeegayanga gaar ahaanga macaamiila canshuurta biyaasa kureeda markii ganacsatada yoo ha gudbiyanga caabasho kiciidanga habka lanka adeegawa furitaanka tababarka iyo weliba ku qayb galaya maamulka gobolka saaxil iyo kan degmada berbera iyo oona dhiirigeliya in la xoojiyo kor-anqaadowka aqoonta shaqaalo canshuurta aruuriyaasa hana saytoo muhiiman ee kubaca dhaqaalaha deegaanka agaasimaha waxda horumarinta canshuuro bariga ee wasaaradda maaliyadda somalilan mustafa maxamed ciise iyo maamulaha canshuuraha gobolka saaxil iyo weliba iyo ku hadaleena muhiimada yeelata in la horumariyo aqoontiyo welibana shaqaalo tababarka lasiiyaayo qabaaqana iyo shaqadiyo gududanga tobabar shaqaalaha agaasimi waxaan ballan qaadanaynaa inaanu inaanu weelayno traininka customer careka oo shaqaalaha inay inay ilaaliyaan canshaxa iyo asluubta fiican ee shaqada iyagoo shaqadeena ilaalinaya insha allah waxaan doonaynaa inaanu tababarka aanu weelayno oo aanu ku dhaqanno waxaan doonayna agaasimi wixii dambena insha allah in shaqaalaha loo badiyo traininada loo badiyo sanadkii inay helaan ugu yaraan toban tirinin insha allah tobabaradu inay intan ka bataan tobabar la magac baxay daryeelka macmiilka ama customer careka runtii tobabarkan waxaynu ugu talagalnay in uu shaqaalaha ku qalabeeyo daryeelka macmiilka ama qaabka habdhaqanka ay ula dhaqmayaan cashuur bixiyayaasha runtii tobabarkani wuxuu ku yimi madal cashuura oo aan hargeysa ku qabanay oo ganacsatada intooda badan ay ka soo qayb galeen ayaa ganacsatadu waxay ka cawdeen shaqaalaha frontlineka ku jira inaanay habdhaqankooda wanaagsanay marka wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda sacad cali jare ayaa wuxuu nagu amray in training la wada siiyo dhammaan shaqaalaha safka hore ku jira runtii tobabarkana wuxuu daba socdaa tobabaro aanu kasoo qabanay gobolada awdal iyo murudajeex waxaana aynoogu xigtay iminka saaxil oo aynu maanta u fadhino in traininkaasi uu inoo qabsoomo runtii tobabarkan muhiimadiisu waxa weeye inuu inaga caawiyo war maxaynu xuquuq qofka cashuur bixiyo muxuu xuquuq inagu leeyahay maxaa inaga waajibaadina saaran qofka maxaynu xuquuq ugu leenahay runtii waa tobabar aad iyo aad u muhiima waxaanan jecelahay inay si fiican aynu uga faa'iidaysanno oo aynu u weelayno in aynu runtii shaqada ku dabaqno runtiina daryeelka macmiilku wuxuu ka yahay qeyb muhiima cashuur uruurinteenna waxaynu u baahannahay inagoo cashuurtii ku adag oo cashuurta qaadayna haddana habdhaqanka iyo dhaqanka aynu kula dhaqmayno cashuur bixiyaha inuu noqdo dhaqan wanaagsan oo dabacsan oo naxariis leh oo uu dareemo qofku inaan macnaha dowladdiisii iyo dadkiisii inay cashuur ka qaadayaan ee aan u arkin in breshar iyo awood ama loo adeegsanayo markaa runtii aad iyo aad baa u mahadsantihiin